howlaha ay shirkadaasi ka qabato dekeda muqdisho waa howlo caadi ah shirkadaasi iyadaa gacinta ku haysa dekeda iyo maamulkeeda iyo wixii kasoo baxaya howlaha adeega dekeda inay adeegii dadka u samayso wixii kasoo baxayana inay markaa waxa weyaan iyadu mas-uul ka tahay iyo maamulkeeda iyo maarinteeda iyo dekadaas iyada dee runtii heshiiska gula galay heshiiska aada la gasheen waa imise sana anigu runtii horta heshiiska ay dawladdu la gashay waxa weeyaan waa labaatan sano labaatan sano soo muddo aada u fog maha wasiir maya adigu waxa weeyaan muddo aada ufog ma odhan labaatanka sano waxa weeyaan adduunyada shirkadaha iyo siday u maalgashadaan iyo sistamkooda runtii inad og fiican uhaysaa fiican labaatan sano waa wakti yar maalgelinta hay gelinayaan intay laegtay horta inaad ogaataa fiican xagguu la egaya marka maalgelinta ay shirkadan dekeda gelinayso adigu lacagtii miisaan culus le ay anti inay maalgelin weyn ku sameeyaan ayaa heshiiskaasi sheegaya oo qaraxaya sharaxaya dekeda maalgelinta marka laga soo tago ayaguna waxbay ka helayaan dekeda soo maaha ilan cid lacag macnadaraha bixinaysa ma jirto waa shirkad weeyaan waa shirkad waxay iyaga qudhow weyn u xelaan marka haddii aad shacabka u faahfaahiso nooca heshiiska siduu yahay maxaad idinka helaysaan maxay ayagu helayaan nooca heshiiskooda waa noocad mediahana waxa weeyaan laga helayo maaha wax qarsoodiyana ma aha waxa weyan iminka sanad buu heshiiskaasi shaqeynayo oo dekadu ay ushaqeynaysa shirkadaas inay ka shaqeynaysay dekadu ujeedada ugu horeysa horta heshiiskan ay dawladdu gashay waxa weeyaan in kor loo qaado standardka ama adeega ay mus u hayso ay dadka isticmaalaya u hayso dekadu in kor loo qaado lagana gaarsiiyo sida heshiisku dhigayo waxa weyaan heer caalami in la gaarsiiyo dekeda cashuurta iyo customiska iyo waxaa dekeda dawladda gacanta ku haysa wasaaradda maaliyadda mas-uulka gacanta ku haysa laakiin iyagu adeega ay dekadu bixinayso ee ay dadka u qabanayaan ayay wax laysku ogyahay oo iyagiyo dawladdu ay heshiis ku yihiin ayay ka qaadaan dabeetana waxaasna marka ay soo baxaan sheer la ogyahay baa dawladduna qaadataa sheer la ogyahayna waxa qaadata shirkada waa imisa sheerka ay qaataan boqol kiiba shan iyo afartan bay iyagu qaataan dawladuna boqol kiiba shan iyo konton ba waxarooda bil kasta haddii heshiiska uu yahay labaatan sano ka waran haddii muddo laba ama saddex sano aad ku qanci weysaan hawsha shirkaddan ay qabanayso marka aan leeyahay heshiisku waa uu dheer yahay walaal heshiiska waxaa kamid a heshiiska qodobadiisa waxaa kamid a laba dhinac baa galay oo heshiis caalamiisi loo galo ayaa loo galay labada dhinac ba heshiisku xaq u siinayaa in markii uu doonayo inuu ka baxo inuu ka bixi karo waxaanu heshiiskuu qorayaa laba iyo toban bilood marka ay shirkadu hayso dekeda oo lagu eego maamulkeeda iyo adeega siday u wado in markaa dib u eegis lagu samayn karo heshiiskan hadda saad ii sheegtay heshiisku wuxuu jiraa hal sano hal sano wax yar ba udhiman wax yar ba udhiman bil ama laba ka dhiman hal sano dib ma u eegeysaan howlaheeda shirkadda ayaga shirkada lafteeda codsanaysa in sidii lagu heshiiyey dib u eegista markay laba iyo tobankii bilood dhamaadaan dib u eegistii loo diyaar garow la sameeyo dawladduna waa ka diyaar haddaaba la wadaa in dib u eegis la sameeyo oo dad runtii heshiisyadan caalamiga ee noocan oo kalea aqoon u leh khubaro ah in la doonto oo la eego oo ay dib gacanta hadda gacanta lagu hayaa guddi ka tirsan xukuumadda oo loo saaray dhammaan heshiisyadii dawladdu ay gashay inay dib u eegaan sidaa daraaddeed waxaan kuu sheegayaa in heshiisyadaas la galay ay guddigaasi gacan geliyeen oo ay kala saareen oo wax dee dib u eegis u baahan iyo wax aan aan runtii macquul ahayn loo kala saaray ay qireen inuu yahay heshiis macquula laakiin wixii dib u eegis u baahan standard heshiis caalamiga si loo gaarsiiyo had in gacanta lagu hayo lasoo jeediyo dowladda soomaliya ma xaq way leedahay wixii ay aragto arrintaa heshiiska ay u arko inaan danteeda ahayn ama danta qaranka aan ahayn inay inay dalbadaan in wax laga bedelo inta shirkadan ay hadda hawsha waday muddada dhowr halka sano ku dhow maxaa isbedel ah oo shirkadda ay idinku soo kordhisay marka ay noqoto howlihii dekeda iyo isbedel dhinaca dakliga maxaa horumar ah oo la taaban karo oo hadda shirkadan ay ka samaysay dekeda walaal wa waa su-aal wanaagsan waxa weeyaan dekeda muqdisho marka la eego sanadka iminka la qiimeeyo anigu waxaan ku qiimeynaya qof kastaana uu eegi karaa oo uu hubin karaa oo shacab iyo dawlad iyo cid kaleba ay weegi kartaa dekeda muqdisho sanadkaa waxaan isleeyahay hore ayay horey u socotay oo aada ugu socotay nabad sababo darteed sababta koowaad intii aan heshiiskan dawladdu gelin oo aan shirkadan la gelin dad badan waxay qabaan oo dadka qaarkood ay ku dawaan xataa dekeda inay dawladda gacanta ugu jirto laakiin imika intii shirkadan heshiiska lagula galay horta ko dekadu waxay si buuxda ugu jirtaa gacanta dawladda maalintaas heshiiskaas wixii ka horreeyey dawladda wax shilina oo lacagaho uga wax yani wax lacagoo dakliga kasoo gaara dekeda ma jirto laakiin maanta bil walba dekeda adeega ay samayso dawladda waxaa si xab looga shubaa bankiga dhexe sidaa daraaddeed waxaa la odhan karaa sanadkan aad bay goor hore u tahay ama goor aad bay goor hore ugu tahay in heshiiskaa la qiimeeyo oo dadka qaar ku degdegaya marka aad leedahay shirkadan ka hor waxaa la tuhunsanay in dekeda aysan ma dawladda gacanta ugu jirin maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa waa caddaan iyadaabay fakiraysa hadalka yaa waxaan ku wuri dekeda waxa dakli igama soo xaroon jirin dowladda intii darka ugu horreys an lagu horreysay dadka horreys haddaan haddaan dakli igama soo xaroon jirin oo ay cad tahay sidai dowladda lacanta ugu hashay baadi ka waran waxaa kaloo jira cabashooyin ay muujinayaan dadka dadka shaqaalaha ka ah dekeda muqdisho oo ka cabanaya in dad kale oo waddankan u dhalan shaqooyinkooda ay la wareegayaan oo marar badan ay dhaceen dibadbaxyo arrintaas maxaad nooga faahfaahin karta ma isku daydeen inaa xalisaan had baan kaaga faahfaahin karaa oo kugu sheegi karaa kaagana warrami karaa xaqiiqadeedu tahay horta way jirta cabasho badan oo dad meesha ka shaqayn jiray ama dekeda ka shaqayn jiray hore uga shaqayn jiray ay ka cabanayaan imika way jirta waana wax cad waana wax muuqda laakiin maxay u cabanayaan baa taala in la fiidiyo meeshan heshiis baa la galay oo dowladda shirkad la gashay shirkadaasi iyada waxaa laga rabaa in wixii laga rabay ee in lagula xisaabtamo shaqaale intay u baahan tahay inta ay runtii markaa iyadu ay dadkeeda shaqaalaheeda kantarooto waxaas o dhan heshiiska lagu siinaya waan gartay heshiiskan ay gashay shirkadan iyo dowladda ay galeen ha wuxuu saameyn ku sameeyey nidaamkii shaqaaleynta iyo sidii loo shaqayn jiray iyo si saameyn buu ku sameeyey waana cadaan laakiin ma jirtaa in shaqaale aan soomaali ahayn ay la wareegeen shaqooyinkii dadka soomaalida ahaa adiga shaqaalaha soomaaliyan maxaad ka hadlaysa waxaan kuleeyahay shirkada shirkada ismaiya turkiya baan kuleeyahay oo kuba cadba dadka tinnationka ah ee muhiimka u ah dekeda in ay la wareegaan shirkadaas oo mulaya waxaan ka hadlaya dadka xoogsatada ah sida dadka qaada alaabta oo kale iyo
tusaale ahaan dad xamaali ma jiraan dadka xamaalka ah dadka waxaan ka shaqeeya waxaas oo dhan waa dad soomaaliyeed dad turkiya wax xamaalo oo wax xidhxidho oo hawlaha hoose ka shaqeeya ma jiraan walal